aad baad u mahadsan tahay weli waxaan ku guda jirnaa tebinta tooska ah ee aad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan islamarkaana ku saabsan ee dagaallo xoogan oo saakay ka dhacay shabeellada dhexe iyo la wareegitaanka degmada aadan yabaal ciidamada dowladda federaalku intii ay joogeen ee degmada aadan yabaal waxay ka geysteen dhibaatooyin kala duwan si la mid ah degmooyinka kale ay duulaanka ku qabsadeen aadan yabaal si gaar ah markaan u xusno waxay ka geysteen gabodfallo kala duwan oo ay kula kaceen dadka shacabka ah waxaana ka mid ah dilka kufsiga barakicinta iyo wax weliba oo bani aadanka ee dhibaya islamarkaana u horseedaya in ay noloshiisu ciriiri gasho waxaa ka mid ah amni darada haddii aan soo qaadano kale tusaale ahaan kufsiga waxay kufsadeen dad waayeelo ah ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi la geeyey dilka isagu xad umaba lahayn oo dadka waa la iska leyn jiray kii loo arka weliba in ciidamada dowladda federaalk uu ka fikir duwan yahay si gaar ah ayaa loo beegsan jiray waxaa sidoo kaleeto si gaara xusid mudan in degmadaasi aada loogu dhibaateyn jiray gabdhaha muslimaadka ah ee xijaaban islamarkaana ee xabsiga la gelin jiray dhibaato fara badanna runtii halkaasi loogu geysan jiray waxaa intaasi soo raaco amni darada magaaladu waxay gaartay heerkii ugu sarreysay fisqiga warkiisa daa dhibaatooyin aada u fara badan ay ciidamada dowladda federaalku intii halkaasi joogeen ee ka geysteen degmadaasi guud ahaan noloshii dadka ayaa ciriiri gashay hadda waayadii u dambeeyey weliba maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan gaar ahaan saraakiisha hogaaminaysay ciidamada halkaasi ku sugnaa ay diideen in wax gaadiid ah ay degmada soo galaan islamarkaana uga yimaadaan magaalada muqdisho oo xataa maciishadii caadiga ahayd ee magaalada ay diideen inay soo galaan iyagoo ku andacoonaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin inta udhexaysa muqdisho iyo aadan yabaal islamarkaana ay soo dhex marayaan ee deegaano ay haystaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhibaatadaasi ayaa waayihii ugu dambeeyey ka taagneed degmada inta badan dadkii magaalada way isaga qaxeen maadaama meeshu ay noqotay furin dagaal ee hoobiyaal si joogto ah loogu soo garaacayay degmada waxaa inta badan ku sugnaa oo joogay ciidamada dowladda federaalka ee dad aada u yaroo shacab ah oo ka ilaashanaya inay ka dhacaan dukaamaha iyo goobaha ganacsiga ayaa iyaguna degmada joogay iyagoo weliba dhibaato aada u fara badan la dareemayey waxay u sheegeen intay mikrofoon mar mararka ka mid ay la soo dhex istaageen degmada ayay dhaheen haddii aad ka baxdaan degmada waxaad ogaataan dukaan kastoo xiran waan jabsanaynaa ayay ku dhaheen marka dadkii shacabka ahaa iyagoo ganacsigoodii ilaashanaya ay qaarkood degmada ku hareen si ay goobihii ganacsiga uga ilaashadaan ciidamadan dowladda federaalk ee horarka ku ah goobahooda ganacsiga guud ahaan marka lasoo koobo degmada aadan yabaal waxay la mid ahayd xagga dhibaatooyinka iyadoo waxyaabaha qaar dheeraad ay noqon karaan dhibaatooyinka kale ee degmooyinka kale laga geysanayo ayay la mid ahayd hase ahaatee ugu dambeyntii saakay ciidamadii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa ee isasoo bahaystay waa lagala wareegay waxaana haatan gacanta ku haysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab raayada towxiidka ayaana ka babanaysa